waa nasiib darro wiil soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo maalayacni arrintaa waxaan leenahay sidii lagu caano daato citantooda la celiya si deg dega hal wax looga qabto khadra runaantii arrintaa hadda maanta wax laisku haysto oon kuu tilmaami karo male waan jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhihi karno war dadka xoole kama dhexeeyaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa wax laisku haysto oon maanta aan tilmaami karna male waa nasiib darro ku soo zaa'id deegaanka galbeedka gaar ahaan kismaayo dadka ummadda meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax usa tari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdiinna inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arrintaa wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta waxaan kula talinayna si deg dega in colaantaas loo joojiyo arrintaasaana ku talin lahaa aniga fakarkeyga insha allah